waxaa la dhahaa faadimo yuusuf faarax waan ku dhowahay idaacadda waxaan gadaa qudaar qudaarta korukac ayay yeelatay roobka la-adligii ilaahay anoo nimceeye eh waxaa hadda kacsan baradhada yaanyada kiilihii hadda waxaa la gadaa labaatan iyo sideed basasha sida oo kale labaatan baa la gadi jiray awal soddon baa la gadaa marka korkaca qudaarta aadaya hadda u kacday inta uu roobku da-ay sababaa sababay waa wakhtiga roobka ayaa maxaa la dhaha cilada gaariyada soo gelaya ayaa sababay xagga roobka unbaa cilad ka yar keentay sida kale awal labada dhinacba soomaaliya way kasoo gelaysa qudaarta kenyana way nooga soo gelaysa marka sababaha ayaa qaaleeyay hadda qudaarta caqabada hadda waxaa keenaya qudaarta hadda kartoonka yaanyaha markii lagu dhaho kun shilin oo kenya ah ayaa lagaa qaadi markuu roobku doo soo qaadista keli ah caqabad bay yeelan yaanyadiina koro ayay u kici markay u karoco shacabkii iyo babilashinkii waa loo sheegi waxaa la dhahaa yaanyada intaas waaye roobkana way la socdaan wakhtiga roobkana inay qudaartu kacdo way ogyihiin markaas sidaa labada dhinac way ka imanaysa soomaaliya iyo kenyaba qudaarta way nooga imanaysa kenya ka imanaysaa soomaaliya wadada way xidhantay kenya xataa way xidhan tahay marka maxaa la dhahaayey roobka la-aligiis ayaa yeelaya sidaas qudaarta maanta oo ilay dhexda kusoo jiri yoom bay naga magnaan yoomna way soo socon may wakhtiga roobka way burburi oo way hallaabi oo miiska marka la saaray bay sii hallaabi wakhti roobka yaanyadu way bushi yaanyada way burburaysaa marka caqabada qudaarta wakhtiga roobka yeelaya ma ahona dhibaato kale ma jirto hadda alxamdulilah annagana raxmaadkan waan rabnaa inuu noo do wakaas bismillaah magacaygu waa aamin cabdi axmed waxaanahay hooyo ku nool degmada dhoobley oo ka ganacsata qudaarta bal ka waran qudaarta qiimaheeda maxaa iska bedelay
qudaarta baryahan aada bay u kacsan tahay sababtana waxaa waaye mar walba uu roobda degmada dhoobley saas baa qudaarta u kacdaa marka kaleete gaaris bay marka horeba qudaartaba gaarisun bay ka imaataa oo degmadeena dhoobley qudaar laguma abuuro badanaa dhanka soomaaliya kama imaato dhanka waxay ka imaataa kenya iyo dhan walba ay ka imaanaysa xitaa dhanka soomaaliya ay ka imaanaysa xitaa markuu roobku do-o wadooyinka xirma gaarigay hal maalin ku qaadan jirto inuu imaadoo kaleeto waxaa laga yaabaa inuu intaas bardhaxda kusoo jiro ama uusan soo gudbinba mararka qaar waxaa dhacda in in dhowr maalmoodoo kaleete dhowr maalmood camal aysan degmada dhoobley soo gelin wax qudaar ah hadda marka qudaarta aadba usii kacaysaa way sii yaraanaysaa inkastoo weli aysan aan la wada waayin oo weli wax la helhelayo oo soo galgalaan baaburo qudaar ah laakiin haddana weli way sii yaraanaysaa way sii qaaliyoobaysaa sixirbarar aadaa ka jiro qudaartan waxay markii saasoo kaleeto usii yaraato baabuurta soo qaadaysaa lacagta badinaysa wax walbo isla isla kore iskula kacayaan markaas qasb waxaa noqonaysa inay qudaarta qaali noqoto marka qudaarta aada bay qaali usii noqonaysaa soo dhowo adigoo magacaaga inoo bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato magacayga waxaa la dhahaa nimcaan maxamed
bal ka waran qudaarta qiimaheeda maxaa iska bedelay abaaye qudaarta way qaaliyoday sababta ah waxaa sabab u ah maanta roobka da-ay sababta hadda bardhadii waa la goyn la'yahay basasha way ka daran tahay waxba isma dhaamaan sababta ah bardhadii waxaa waaye meelay soo maraysa malaha iyo qudaarta saa darteed aa qaaliyeysa sidaas basasha oo kale baar dheere qudaarta kaleeto waxay ka imaanaysa dhankan saakow oo kaleeto haddii haddii waddada waba xiranta soomaha saa darteedaa sababta qudaarta awlara basasha kiili waxaa ku qaadan jirnay siddeed kun toban kun labiyo toban kun hadda laakiin kiili basasha waxaa lagadaa labaatan iyo shan kun jumlada markay tahay marka waxaa qaaliyey waddadii oo xirantay iyo qudaartii oo la waayey way dhici kartaa caqabado because qof maanta waxaa ku imaanaya waxba aan haysanin lacag yar wato ku dhahayo wax iga gad se wax oga gadi kartaa marka waa qofka inaa u naxariisata waaye waayo because marka waa iskaga naxariisanaa annaga hadda waqtigan oo kale faa'iida ma raadino biilkeenna bes unbaa raadsanaa oo maalinkaas oo qotiliyomka ah wax kale oo faa'iidadan kasii raadinayna ma jirto baryaan qudaarta weyn ugu qaaliyooday dada maxaa ku dhaha roobkii waxa da-ayeelaha u malaynayaa yaa baariya laga keeni jira ma biyo galeen ma oga qudaarta baryaan caadi qaali noogu tahay maxaa sababay inay sare u kacdo qiimaha qudaarta la iibin jiray
waxaas maxaan ku dhaha waxaan u keenaya waddada xeran ee qudaartii oo yaraatay qudaarta waxaa keenaya inay qaaliyowdo waddadiina maxaan ku dhahay sida la rabo uma furno baariyana waxaa u malaynaya igana inay biyo galeen marka waa un wax laga bixi doono insha allah qudaar oo dhan way qaaliyowda qudaarta max walba markay qaaliyow hanta maxaan ku dhahay wax walbaa sare u kac ka imaanayo wax walbaa qaaliyoobayo marka si awooday qudaarta nagu qaaliyowday wax way imaadaan laakiin wax badanna macno aan lahayn ha imaado maxaan ku dhahay aan magaalada aan baahideeda dabooli karin wax yaraa imaanaya inta yaraad waa la qaaliyeynaya marka dhibaatada waxa keenaya qaaliga waayo dee wadada iska qalasho oo beeraha waxaan ku dhahay ay qudaar fiican kasoo go-do caadiya kusoo laabanaysaa insha allah xagga soomaaliya waxba kama imaadaan owdha inta badan kenya ka imaan jireen kenyadani maxaan ku dhahay iyadan wadadeed waxooda xirxiran soomaaliyana sidaa camal soomaalida waxaa dhow waagi biyaha badnaa ugu dambeysa wax ka imaada laakiin hadda waa- waxaan ku dhahay waxaa iska sii biirsanayo roobabka da-ay iyo wadadii oo xiran